Star FM News.
subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda guddi u saartay qiimeynta tacliinta caafimaadka ee dalka e a c c oo heshay amar lagu xanibaya hantida mid ka mid ah ehlada yatani jelugey oo jebiyey ururka kaydka iyo bixinta amahada ee kusko sidoo kale waxaad maqli doontaan dhanka soomaaliya wafdi gaaray magaalada ceelbaraf iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shanaad ee meey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddobiyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga intaasina waxay ahayn qodobada warka ugu door karoon haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaa subaxnimo idinla socodsiinaya dhegeystayaal dowladda dhexe ayaa soo bandhigtay guddi isku dhaf ah oo qiimeyn ku samayn doona tacliinta dhanka caafimaadka iyo tababarada la xiriira ee laga bixiyey jaamacadaha dowliga iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee waddanka waxaa guddigan si wada jir ah shaaca uga qaaday wasiiradda caafimaadka ee dalka suusan wafula nakumija iyo dhiggeeda waxbarashada ezekiel majogu nakumija ayaa hoosta ka xariiqday in guddigan uu door muhiima ka qaadan doono in dejinta siyaasadaha qaran iyo howlaha ku saabsan tababarada caafimaadka ay noqon doonaan ama ay noqdaan kuwa ku salaysan xog ogaalnimo waxay sheegtay in guddigan uu horseedi doono in xal waaro loo helo caqabadaha soo jireenka ee dhanka shaqada iyo daryeelka shaqaalaha ee waaxda caafimaadka sida shaqo joojinta dhakhaatiirta ee weli taagan waxay intaasi ku dartay in guddigan uu haysto muddo laba bilood ah uu kusoo gabagabeynayo howlaha loo igmaday kadibna uu warbixintiisa kusoo gudbinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel majogo ayaa dhankiisa sheegay in xubnaha guddigan ay si gaara u qiimeyn doonaan tayada dugsiyada caafimaadka iyo isbitaalada tababarka bixiya maxkamadda sare ee dalka ayaa guddiga anshaxay la dagaalanka musuqmaasuqa e a c c u ogolaatay inuu xanibo hantidhan lixdan iyo laba milyan iyo boqol kun oo shilin tani ayaa qayb ka ah baaritaanada uu wajahayo wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee dalka horeyna usoo noqday barasaabkii ismaamulka marsabed okuru yatani wararka ayaa intaasi ku daray in lacagtan laga xanibay ibraahi dhuko yatani oo ka mid ah ehlada wasiirkii hore ee maaliyadda amarkan oo ay bixisay garsoore ista mayna ayaa shaqayn doona muddo lix bilood ah ukuru yatani barasaabka marsabed maxamuud maxamed cali xubno ka tirsan qoysaskooda iyo qaar ka mid a saraakiisha ismaamulkaasi ayaa maraya baaritaano ku aadan inay lumsadeen lacaga dadweyne ku takrifalka awoodooda qaladaad dhanka bixinta qandaraasyada oo ay ka macaasheen iyo hanti aynan caddeyn sida ay ku tabcadeen wasiirka wasaaradda iskaashatooyinka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ee dalka simon shalogey ayaa shaaciyey in la kala diray maamulka iyo guddiga agaasimayaasha ee ururka qaabilsan kaydka lacagaha iyo bixinta amaahda ee loo soo gaabiyo kusko tani ayaa timid kadib markii lagu eedeeyey maamul xumo waxaa wasiirka maamulka iyo guddiga agaasimayaasha ku dhaliilay inay ka gaabiyeen gudashada waajibaadkooda tallaabada uu qaada ayuu ku tilmaamay mid lagu hubinayo isla xisaabtan iyo soo celinta kalsoonidii lagu qabay ururkan wasiirka ayaa sheegay inay soo baxeen su-aalo la xiriira qaabkii loo maareeyey lacag dhan shan dhibic afar bilyan oo shilin laga soo bilaabo bishii labaad ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa bishii afaraad ee sanadkan wuxuuna magacaabay guddi si kumeel gaar ah shaqada u sii wadayo wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow ayaa gaaray degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe wuxuuna wasiirka faahfaahiyey ujeedka socdaalkooda hadda insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan idinsoo gaarsiiyo salaantii madaxweynaha madaxweyne cali cabdullaahi buudlaawe oo salaan aniga iyo guddoomiyaha noo soo dhiibay inaan idinsoo gaarsiino shacabka degmada ceelbaraf salaantaas waxaa la jira sida guddoomiyaha uu sheegay mahad celin runtii shacabka degmada ceelbaraf sanadkan waxay sameeyeen dadaal aad u dheer dadaal aad u xoog badan dadaal aad u qiimo badan dadkii idinku soo qaxay oo walaalihiinna ahaa oo soo barakacay sidaa u soo dhowayseen u gacan siiseen guryihiinna u dejiseen madaxweynaha iyo dhammaan dowladda hirshabelle waa idinkaga magac celinayaan waana ogyihiin waxa aad samayseen ilaahay subxaana wa tacaala ajir ha idinka siiyo bedel khayr qabana allah idinka idinka siiyo wix aad baxsateen laba muhiimado waaweynaan u nimiday muhiimadda koowaad eh, ama muhiimadda hore waxaa waaye sida guddoomiyahu sheegay dadka halkan kusoo farakacay ayaan u wadnaa raashin iyo gargaar ee dowladdu ay soo dhiibtay ayaan wadnaa oo aan insha allahu tacaala aan eh, siin doonaa u qaybin doonaa idinkoo nala jooga sida hore aad u joogteen dadkii halkan ka shaqaynayay guddiyadii dhallinyarada gabdhaha ee wiilasha ahay iyo odayaashii ee dadku wanaagsanay ayaan insha allahu tacaala anagoo aan marti ugu nahay ayagaasaan insha allahu tacaala ka wada shaqayn doonaa sidii si hufan sida dhaqankiinoo ahayd iyo caadadiinuba sidii si hufan oo wanaagsan aan dadkii walaalaheenahay aan u gaarsiinahaynay qodobka labaadna waxaa waaye sidaad ogtihiin oo waxaa naga soo horreeyay saraakiil iyo ciidamo ee dowladda ka socday oo taliyaha ciidanka booliska hirshabelle uu hogaaminayay oo idinla jooga waayahan oo califool dheere ee ciidanku degan yahay oo halkaa yimiday oo dhammaan deegaanada maray in aan abaabulkaas xoojinno oo aan adkayno sidii cadowga hunguriga yarhaayo aan uga sifayn lahaynay meelaha ay ku harsan yihiin annaga oo la kaashanayna dowladdeena federaalka ah ee iyadoo dowladda hirshabelle ay qaadanaysa mas-uuliyaddeeda hogaamineed maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa heshiis nabadeed dhex dhigay beelo walaalo ah oo diriir ku dhex martay degmada qoryooley waxaa muddo toban iyo toddoba ciisha dadaalada dhexdhexaadinta beelaha wadayay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo taliyaha qeybta guud ee booliska maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxay bulshada u jeediyeen khudbado u badnaa dardaaran la xiriira muhiimadda ay leedahay in nabad lagu wada noolaado gaashaallo sare cabdi ibraahim shaamow cabdidheere taliyaha qeybta guud ee booliska koonfur galbeed oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi
meesha ka dhacay inaana ka dhabayno wixii dhacay xag allay ka dhaceen ayaa nasiib daraya aheeday nasiib daraya aheeday xag allayna ka dhacay waa qornaayeen wixii inaan dhaqnaa rabnaa diyaar mu u nahay diyaar mu u nahay insha allah rabiyo wadaana maqleen barnaamijkii muxuu ahaayey qolyaha facebooku wax ka qora hal kelmadaan leeyahay kelmadda wanaagsan iyo maxaa la yidhaahdaa waddada saxda ah taageera heshiisaa meesha ka dhacay heshiiskaas inaad baahisaan garabkeena allah galo waa dareemarkaa labaatan iyo dhowr sano oo dhowr maalmood way halkan hadda shaqaalaha inta dhacday shabaab ma soo weerarin saddex maalmood kama maqnaa jira degmadan
dhanka kale guddoomiyaha shabeellada hoose maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeyay inaan aqbali doonin in dhiigu halkaasi ku daatay isagoo u mahadceliyey madaxweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka toddoba iyo toban cisho ayaan ku sugnaan degmada qoryooley oo aan maalin walbaba tilaababa maalin aan qaadaynay sidii ciidamadaani mujaahidiinta ah ee degmadaani u soo jihaaday dhibaatada u soo maray naftooda iyo maxaa maalkooda iyo wax walbana u soo huray siday deegaankaani uga difaaci lahaayeen nabadiidka dhibaatada ku hayo in aan garabkooda istaagno ayagana isgarabsadaan waxa fidnadaha dhexdooda lagu abuurayna inaan ka baabi'ino ayaan u taagnayn har iyo habeenba inta ilaala intii igu horraysa siday hore u sheegtay wixii wara ayagaa dhameeyeen soona sheegeen maanta saan ognahay degmadaani nabadiidka taargetka koowaad ayay u ahaa jirtay mar walbana ay soo weeraraysay weerar kastay soo qaadaanna ciidamada deegaanka ayaa waxay ka difaacayeen nabadiidka dhibaatada u geysanayaan taargetkii waa ay awoodi waayeen inay idinka faa'iidaystaan oo ay xoog idinkaga saaraan balse way bedeleen oo xeelad inay idinkaga saaraan ayay isku dayeen marka maanta alxamdulilah inaad isgarabsatiin waa alxamdulilah mahad ilahi subxaana watacaala allahu akbar allahu akbar waxaa noo taala shaqo weyna badan waa deegaankan inaan xoraysano waxaan ugu baaqayaa dadka deegaankan iyo qabaa'iladan u dhashay ee maanta garabka ku siinayeen siday wax u qaadan lahaayeen ayaga isku dagaalami lahaayeen qarashka ku bixi lahaayeen maanta inay qarash ku bixiyaan lacagna ay ku baxshaan siday deegaanadeedu horumari lahaayeen
weli dhegeystayaal qaybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay soo saartay digniin dhinaca saadaasha hawada ee ku socota dadka ku nool deegaanada ku dhow dhulka webiga shabeelle wasaaradda deegaanka ayaa sheegtay in webiga shabeelle dhanka magaalada beledweyn uu cabirka webiga kor u kacay uuna u dhowaaday xeerka uu ku fatahi karo webiga wuxuu ugu baaqday shacabka inay ka dheeraadaan goobaha biyimareennada sida webiyada iyo dooxyada ama bi- da- ama waraha dhowr meelood oo soomaaliya ka tirsan ayaa helay roobab dhexdhexaada bishan iyadoo roobabka xoogooda l- laga soo sheegay hirshabeelle puntland waa maamulada hirshabeelle puntland iyo jubbaland sida laga soo xigto warbixintii ugu dambeysay ee roobabka guga ee soomaaliya ee ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda soomaaliya roobab joog hoose iyo kuwo meel dhexdhexaad ah ayaa kusoo wajahan qeybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya sida ay sheegtay wasaaradda deegaanka ee soomaaliya ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa ku dhawaaqday inay ansixisay hindisaha masar ee xabajoojinta marinka khaza ee dalka falastiin bayaan ay soo saartay ee dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa lagu sheegay in madaxa xafiiska siyaasadda ee ku- ee kooxdaasi ismaaciil haniya uu qadka taleefonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka qatar sheekh maxamuud bin cabdiraxmaan al thani iyo wasiirka sirdoonka ee dalkaasi masar cabaas kamiil oo ku wargeliyey inay ogolaadeen soo jeedintoodii ku saabsan heshiidka xabajoojinta qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasuu qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey